ganacsatada yaryar garab rortada loongordow ee magaalada baydhabo calason iyo weri jendarkii oo qabyo kala iyo weliba yuu ku hadleen caqabadaha yoola kulmayaan xiliyadii oo ka jiraan shaqooyin shoomalanaga ee dadka garab rortada ayana sheegin haddii oon jarnwal ganacsiye uwal ku bedeli kor nololyo maalinaga iyo tan mustaqbalku higsadayaan saasiyatan iyo ka faanayaan ganacsasho hana kumaday ganacsatadan yaryar ee ahaan garab rortada oo warbaahinta lahadila sheegay in shacabka goobaha ganacsatada weyn iyo kulakulmayaan qabadiyo nin dul qaado korna maynu kiyaabe geeka dhon adoo daalinaaytay adiib rafaadsanaaytay maynu kiyaabe maaran inada adoo ebirkaaya hoyta marka dadka dharka wareejo aqbad badan ha maana la kulmaayaan ganacsatadaas oo yaryarka ee horta geeka qof maaran garab qogdaayo meel fadhiisiyo umale laakiin dadka dareerayaan oo magaalada wareegayaan aqabadyaalka kuwiyo la kulmayaan meeta lankan walalan ku gada lanka walows markaas ku gadow oo waqtulxaadirkaas isku gadow maynu kaabeeni geedka dumalamsa is wareegi hal shay isgadi hal doolar ku helo marka kolley may lahaa dadka oo oo ganacsatada yaryarka ee oo magaaladan rogo xamaaladaa ka dhiirigeliya boqol kii boqol in qofka dareero xamaalado orasoodo orasood muujiyo geedka dareero bara dareero maalinta kale meela fadheede runtii dhallinyaro badan oo bulshadu reer koonfur galbeed aan badan horta astaan ahaan wareejiyo dileera ulinini xamade waana ina ka faanan waan waayo xoogaan iyo farsamadaan iyo ilaahay ninka deeqiyo bulshadu badan kowlaad korsadahay dad badan may lahaa isa ka faa'iido daara daara ku dhisdi daara ku dhisdi may lahaa dadka xoogsada noocaase wal ilaahay ka sii ka qanac ilaahayna ilaahay la kiisiyaadi karo wala in shakarta la azidanakum wala in kafarta ina la cadaaba la shadiid shay alaala shaygaad madaas haysata maylaraay ka dheganaaw ilaahay maylaraay iska kalsoonaaw ilaahay ki ziyaadiye meel kale daardhedher aan fiiridoy may buahe lankadgeeka hantidii daarta aruuri maagle ka noogay maahina ku tabe waxyaalo kale oo hala lablabayowna jaran wali xun iskutaba shaqadiinsa faylan qofsa awlaadiinka korsada dadka dharka wareejiyaa ma dhiirgelin faray nimay horte waltaylen haggadooda waltayan lahaynen umudan khiyaansen si ilaahasinka baraqay risaaqda lanka hadiyada macnaha beegaada ka badi aytaankinka dara lanka homay dharays hadiyada kaara lahay maaragaaseeda hadda dadkan wareejiyowka in badan leeriyo hata surmayang maleegaabde lan allah lanki hortiyo surmayang dabagadiyaa mayba larayin war hortanin ku furan waayo lanka usun hunguriha hungurihan bay xeraabto waa kamid bariyaysiuse magaalada hangaliyo hawabada lanka hortiyo surmaygaleeniya waana may dharays ana naftarayin hungurihan bay hortayinku baran waayo antan dukaana hata lanyo hata hortii surnaan laakiin jidkan isaga shaqaysadaan dhibaatadii anka badan maybwa dawagadiiskaas waada afaanay dhaho hayta hoobkeeda lankooga dhaabo lafanaaday malaaha baahi jarta wadanka balaanti idoolay roogasiinahaaday gaariga hagaadatay rooroho ayta kukufoo hayta tiha amale dhahadyo lamalanqobodo ay malaaha wadanka walanqoboda si kastaba weliba ganacsatay iyo garabka kuweed walyaabiy oon baahan yihiin bulshada intee kala iyo ku wareeja guud ahaan suuqyada shaadun ee magaalooyinka oo dhan